kulankan iyo weliba laanku hadala ay howlgelinta hanaanka cadaaladda iyo asluubta soomaaliyeed ee horey ansixiyeen golaha wadatashiga qaran xiileeye shargidaysan kulanka uu soo dareeri doono muddo kasiban afar maalmood iyo weliba laku gorfayi doone sidaanka faylan oo lanku fuliyey koro hanaankan walina ku qiibgalaayo qubararka xeeldheer arrimo la xiriira cadaaladda xubno ku socda dowlad goboleeda iyo wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka soomaaliya wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka soomaaliya xasan macalin maxamuud oo dahafuriya kulanka iyo weliba wusa ku qiibgalyaalka kala dardaarmay in markaasi talooyin walku oolaya ku dhiibadaan kulanka islamarkaana ku faa-iideystana muddada isu dareera walyaabo markaasi laha ka bandhigi doonaa
farsamada iyo khubarada ayaad ku joogtaan waxaad la socotaan geedi socodkii lasoo maray iyo maanta meesha la marayo iyo halka loo guurayo ayaad la socotaan runtii waxaa ammaan mudan alla subxaana wa tacaala marka labaad madaxdeena heshiiskan oo siyaasiyan runtii dhib badnaa heshiis siyaasadeed in la gaaro oo madaxdeennii dalka ka go-an tahay maanta in dastuurka dalkana la dhammaystiro qodobada u xayirnaa u taagnaa oo heshiiska u baahnaana oo midkaan maanta u fadhina uu ka mid yahayna in ay heshiis ka soo gaaraan madaxda dalka dhammaanteed madaxweynuhu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha madaxda madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada dhammaantood ku kulansan madasha la yidhaahdo golaha wada tashiga qaranka oo loo unkay oo loo abuuray muhiimadaas loo abuuray halkan ayay maanta nala joogtaa sidii soomaaliya hubaan la-aanta garsoorkeeda looga saari lahaa waxaan ku jirnay xaalad kala guura sida la tilmaamo waxaan kasoo guurnay dowlad dhexe garsoorkeedii aan kasoo guurnay oo centralized ah waxaan u guuraynaa dowlad federaal ah iyo garsoor federaaleysan aan u guuraynaa kala guurkaas marka hubaan la-aan ayaa ku jirta dadkii iftiimin lahaa oo khubarada ahaa oo tilmaami lahaa waddadii iyo khariidadii iyo maabkii looga bixi lahaa processkaas ayaad ayaa tihiin waana waana ku kalsoonahay inaad ku filan tihiin muhiimaddaas iyo shaqadaas idinku soo aaday marka maadaama dad ehel u ah arrintaas aad tihiin waxaan rabaa inaan idin kala dhex baxo oo aan maaragtay idiin furo shirkii maanta inaan idiin furo maaragtay waxaan rajaynaa natiijo loo aayo inaad inaad nooga soo saari doontaan oo iftiimin badan oo mugdiga hareeyey iyo hubaan la-aanta aad ka saari doontaan madaxdana ay u fududaan doonto